بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يال ميل كستيسين روغدان يوسي كستوني ديغايتان weliba hawada siin kulana hamiin fayl ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale aysan ku dhegaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isan ka dheegi doontan oo aan uga socdaalena siinkahay weliba ku mid aha dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawaca sababay yo weliba ka dhici deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya dagaalkaasi weli ka sheegidana guula dhinaga al-shabaabna saas oo kale guula ka sheegden hataba guulata dhabe oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana madaweynada dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dowladayha weliba xoojii doonte ilaaliyowka ammaanka baddaana xuduudadan iyo hawada dalka soomaaliya hataba mayshani inti madaweynada dowladda federaalka soomaaliya uusataaran tan sheeg oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana faahfaahin dheeraad ee oha kubaahayta nabadoon hamiinkii owraad haye laka dili degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo sheegay anti degmada afgooye la wada leeye laakiin lan wada lahayn degmada wallaweyn hataba hadalkan maysheni oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana shirka madalla wada taladowka guddoomiyaalka baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo geeka lafadaaye anti war murtiyed ha kubaha oo reedan dhii maysheni hataba caqabado shirkaasi haysto oo reedan ridi mayey barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta afar qof oo lanhiri miida laku heli goob ganacsi oo ka taala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo ka barnaamijka iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba siinhayna maamulka hirshabeelle oo ka dhawaaqi dagaalku dhan ee shabaab hataba maysheni anti maamulka hirshabeelle dagaalku dhan ee shabaabka dhawaaq yeego sanadkan hata dhammaadahay bilaawjay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarjo iyo ka dhawaaqeen dagaalkaasi hataba may horteegan in dagaal la qaado oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka faaqidi doona saas oo kale dhugunsadayaal waliba siinhayna jubbaland oo dowladda federaalka soomaaliya ku dalbati anti fargelinya ka suubida xiisado ka teegan degmada belet hawe ee gobolka gedo kureeda markii ciidanka dowladda kenya iyo dadka shacabka meelasi maalabooga inkadi dambeoye xiisadah taali hataba maysheni anti wasiirka amniga maamulka jubbaland arrintaasi ku hadala oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kaliya ka dheegi doonta barnaamijku waliha siin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala waana siinla dareeri doona ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan hamiinimo jimaaha galaasuu khamiisnii hooydaas taarigdana keedanta labaatun iyo siyeedka bila diseembara sanadka labada kun tomomiyo toddobada magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada cali korontuu weliba sanglaa hamiin fayla dagaala khasaare dhimasho iyo dhaawac jaysadii yo weliba ka dhicay deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo ndhaxaya ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ku helow haanka oo fur galbeeda iyo ciidanka dhaqdhaqaaqa shabaab hangnagada doonga madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yaa sheegay intii dowladdiisa iyo xoojii doonto ilaaliyowka ammaanka badda soomaaliya xuduudo iyo hawada dalka soomaaliya madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo khudbada ka jeedi munaasabadii hadaga laku kajaraayo xarunta markaasi ka shaqeeya doonta qalabka loonku talagalay intilaka maamul hawada soomaaliya ee garoonka baaburbuuba degaanka aadan cadda ee magaalada muqdisho yo waliba ku hadalay marxalada eedan fara badan usugona sheegay anti hiigsiga dowladdiisa iyo eta sidii loonku shaqeeyi lahay dhammaan ammaanka badda xuduudo iyo hawada soomaaliya waliba uuse sheegay inti tilaabadan yahayti toohwalbadan laha ku shaqeeya islamaraxantaasniyo sugaayeen shacabka ka nool deegaanada dalka soomaaliya hataba madawiine farmaajo oo ku hadalya arrintaasiyo ammaanka dalka soomaaliya waliba hadaljay ku mid haye bismi illaahi araxmaani iraxiim mudane wasiir wasiir ku-xigeen wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka wasiir wasiir ku-xigeenka golaha wasiirada labada qo labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka oo halkan nala jooga maanta iyo marti sharafta kale kulligiin waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn inoo wada ah maanta inaan markhaati ka nahay markhaati ka wada nahay maalintan taariikhiga ah oo aan dib una soo wareegnay maamulkii iyo gacan ku-haynta ee hawadeenna waxaa arrintaasi runtii kuma imaanin siduu wasiirka sheegay wax iska nasiibah waxay ku timid shaqo badan iyo juhdi badan oo la geliyey waxaa mahaddeed iska leh ilaahay baa mahaddeed iska leh ilaahay ka sokownaa waxaa ugu horeeya oo mahaddaasaan siinaynaa iyo creditkeeda wasiirka iyo wasiir ku-xigeen wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha iyo maareeyaha maareeyaha duulista iyo guud ahaan howlwadeennada wasaaradda waxaan kaloo aan uga mahad celinaynaa hay-adda ica icawa oo runtii la shaqaysay wasaaradda la shaqaysay muddo dheerna soo maamulayay hawadeenna iyo siday u xafideen oo ay uga shaqeeyeen in ay noqoto hay-addan ay noqoto hay-ad qalabkeeda iyo tababarkeeda iyo shaqaalaheeda sidii la rabay u haysaa haddana runtii waa waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan waa dadkii labaatan iyo toddobadii sana ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna soo maamulayay oo ka maamulayay nairobi haddana usoo wareegay magaalo madaxdii soomaaliya muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxaa ii caddaatay in aan u diyaarsan nahay keliya aqoon ahaan maahee xitaa qalab ahaan inaan ka horreyno waddamo badan oo afrikaan ah waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dowladdan ay wadday sagaalkii bilood ugu dambeysay oo runtii aan gelinay juhdi weyn iyo shaqo badan iyo wakti badan aan gelinay sidii aan ummadda soomaaliyeed aan mas-uulka ka nahay aan ugu adeegi lahayn hawshaan aada arkaysaan maanta waxay ku timid wada shaqayn waxay ku timid khilaaf la-aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda waxaad og tihiin haddii mar khilaaf yimaado iyo isqabqabsi uu yimaado wax alla wixii horey loo waday ama wax alla wixii hore u socday inay joogsanayaan taas waxay keentay marka waxa la yidhahda continuity in hawshii horey loo waday aan sii xoojinno meesheedii aan ka wadno haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhigaah oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa annagaana controolna tani waa bilow oo ah inaan xoojinno qarnimadeenna inaan xoojinno waxaa noogu xigi doona insha allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqaa ah inaan soo ceshanno controolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda inaan soo ceshanno oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaanku idhahdaa khayraadkeenna maalin iyo habeen gurata inaysan jirin inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu eebbe yidhaahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena kusoo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha allah hadduu ilaha yidhahdo waxaa iyada naftigeeda aan ku howlan nahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno controolka iyo ilaalinta xuduudaheenna bacdamaa aan nahay dawlad qaranah dad qaranah waxa weeye inaan controolno baddeenna inaan controolno hawadeenna iyo inaan controolno xuduudaheenna waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaana qaran taasna waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan ka shaqaynayno oo ah inaan soo celinno amniga inaan soo celinno oo aan amniga ka shaqayno taasna waxaa markhaati u ah ilaa hadda sagaalkii bilood ugu dambaysay inaan xoogga saaraynay sidaan isu abaabuli lahayn sidaan tababarro usiin lahayn sidaan qalab u keensan lahayn iyo wixii agab ah loo baahan yahay inaan xoojino amnigeenna sidii aan xoogga ugu saaran lahayn magaalada muqdisho inay noqoto magaalo ammaan ah taasna runtii waxa weeye waa wax aan odhan karo muddo yar gudaheeda iyada naftigeeda inaan ka gaari doono guulo qolooyinkan nabadiidka ah mar kale halkan waxaan ugu baaqayaa soomaaliya waa dhaqaaqday soomaaliya way socotaa istaagi mayso ciidankii xoogga ahaa ciidankii qalabka siday waa diyaarsan yahay maalin maalinta ka dambaysana waa sii xoogaysanayaan waxaan idiin sheegaynaa inaad ka baxdaan waxa aad ku jirtaan oo ah inaad xasuuqdaan ummaddiina iyo shacabkiina inaad ka tanaasuljaan oo aad dib ugu soo noqotaan ummaddiina oo aad qayb uga noqotaan horumarka iyo dhismaha dalkiina annagu waxaan ballan qaadaynaa sidii aan aan aan aan aan ku caddeennay oo aad markhaati laga yahay ciddii noo timaadda oo noo timaadda oo oo soo dhiibta inaan siino wax alla waxay u baahan yihin deganaansho iyo sharaf iyo xurmaba ciddii isoo dhibta oo hadda mar labaadan ugu baaqayo maxaa yeelay waxaan ognahay ciidankeenu inuu hadda u diyaarsan yahay shacabkeenna ay u diyaarsan yihiin inay dib usoo ceshadaan qarnimadooda inay dib usoo esha usoo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda waxaan ugu baaqayaa mar kale qolooyinkan shabaabka ah inay ka soo noqdaan waa la mara hagaabiyey waa dhallinyaradeenni weeye waxba ha ka walwalina waxaan idiin sheegaynaa inaad dib ugu soo noqotaan ummaddiina taas aad ku helaysaan nolol iyo karaamo iyo xushmo waxaa kale oo iyada naftigeeda noo haray oo diiradda noo saaran inaan ka inaan adkeyno dimuqraadiyadda oo ay kow ka tahay inaan dhammaystirno dastuurka inaan dhammaystirno dalkeenna waxaa keliya maanta uu ku ammaanan yahay waxay tahay inaan nahay dal dimuqraadi ah waa inaan xoojino marka bacdamaa aan soo aragnay qaab kasta oo doorasho lagu yimaado qaab kasta oo dal dal lagu xukumo aan soo aragnay inaan xoojino dimuqraadiyad aan ixtiraamno sharciga taasna waxa weeye inaan dhammaystirno dastuurkeenna taasoo aan u yegleelno ama aan u diyaarino labada kun iyo labaatanka in la galo doorasho xor ah iyo qof iyo codkiisa ah waxaana aaminsanahay inaan gaari karno maxaa yeelay maxaa yeelay waxaan ka shaqaynaynaa oo aan ka cibro qaadanay wax alla wixii hore nooga hallaabay saas darteed dib ugu noqon mayno wixii naga hallaabay waxay noo waxay noo tahay cashar oo aan wax ka baranay taasna waxa weeye waa waxyaabaha aan odhan karno inaan ummaddeenna aan u horseedno arrinta kaleoo muhiimka ah waxay tahay oo aan rabno inaan kusoo gabagabeeyo dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray inaan beddelno oo kulligeen aan u diyaar garowno inaan beddelno dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray oo aan kow idhi wax alla wixii khilaafaad ah oo dawladda dhexdeeda ah inay in la joojiyo dawladda dhexdeedaa ka hadlaya dawladda dhexdeeda waxa weeye waxaan ognahay sanad walbaba waxaa waxa waxaa jiri jiray runtii wax dalka dib u dhiga yaa jiri jiray dawladda dhexdeeda waxaan ka ilaalinay oo anigu aan ugu horeeyo iyo ra-isul wasaaraha iyo xukuumaddiisa innaba ha yaraatee wax isoo qabsi ah taasna waa bedelnay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan wax ka baranay wixii hore wixii hore u dhacay oo dhibaatada noo keenay dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray oo aan doonayna wax ka bedelna waxay tahay in qofka mas-uulka ah inuu matalayo qaran inuu matalayo inuusan mmataleynin qabiil mar walbana waa ku celiyaa qofka mas-uulka ah meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu sarraysa wuxuu matalayaa qaran haddii uusan qaran matalaynin waa inuu hadde hawshaas hawka hawka inuu iska raadsado wey taasna xafiiskay ka bilaabatay xafiiskayga waxaan muujiyey inuu yahay xafiis qaran inuu yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dalsho hurdada si xanuun أخو Haruna Medical Center.
iri hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafamaad isku dha'i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani aleo sitamankun gudaasha iriididhiide iwaakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarebe umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday abshayli waaya idika reebay inisi sheegen walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabi inamaysi iniska fiirada isbuunyi iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysito intii koo dambaytona ha in sheegdo aquuna medical center isku dhama ee moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unkumaqanayne umuto ka daawaysid aquuna medical
waagaag dhugunsidayaal weli walila dareertana barnaamijka kulanka warsan wali hanin dareere dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac sababay oo kadhiya deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose iyo nabadoon lakadili degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmada wallaweyn oo sheegay in degmada afgoy lislaleeyey laakiinan isla lahayna degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qodobadaasi hanin dareeran laakiin ku hormarisay shirkamada la wada taladowka guddoonka golaha sharci dejinta baarlamaanada maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo geeka oo geeka laka madalsanaayay antii war murtiyeedha ku saaraan shir muddo saddex maalmood eenka dareeri magaalada baydhabo oo baaqday haddaba sababtan baaqati mayata si uun arrintaasi walanku ogaana waliba qadka taleefanka idaacadda warsana kula xiriirnay xasan yuusuf macallin xasan balaag oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed islamar ahantaasna guddoomiyin ah guddiga qaabanqaabada shirka madalla wada taladowka golo sharci dejinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka walina ku waramay arrintaasi oo arrimo kale oon weydiini eedaa mahadsanta socdaal adi iyo shaqaalaha idaacadda warsan iyo dhammaan inta codkay iyo muuqay magaagay goranaasada koonfur galbeed kaartusalaasaba salaame iidanan ka mahadsanta waa nolikii amaanay kaasatan hoola shacabka adan hayta kan lamaadna deana gudad iyo su-aalaadi warsatay ee shirkiimay diblanka dhegsi maamul goboleedyada gudoonsho iyo xildhibaana iyo shirkaha kuqiidalaayeen xukuumadda mayliga maamul goboleedka hirshabelle haniidaay iyadoo hooliyo on gaar ka mashquulsanaayeen maadaama marka yo shalay lay kooyeen weliba waktidama kooyeen yal diblanka dhekibalaini ajandihii laku hadali dhuucshaylan ogaada yo gudoonka baarlamaanka federaalka doctor jawari useeribal sugna hoosaad walaayuna horta hortiyogobana iyo hawnata gobodaalooban isa ogaana halkaas ma
warar hoose jero oo sheegahay in weli madaxdii gudoomiyaalka sharci dejiyaalka iyo weli in iska affahagna ee qodobo dowladda federaalka gaar ahaan gudoomka baarlamaanka federaalka usuwadadii liska marways nimay ku jaraaramawa saas dartiyana shirka reedanka dhii xaqiiqdii wal caqabad ee hatama oshini meel ha ku baxeen maslaxada ha ku xabibti maslaxa ku xidhidi maoshi wal badanga qabsoomi go-aamadii meeladan kooyi oyo kumid eta meelada hata kulata gudoomiyaasha sharci dejiyaalka sharca wal wal degsinya diin muslim lanki ka dhagadaw sharci dejigsinyi ilaahay dejiye kitaabku dadka hata iniiskooya wada fadheeday go-aanka gaazina maylaraay xeer dejiyaalu xeer dejiyaalka erga xeer bijiye in hataa wali laisku kurahay shirkada laisku kurahay inkastoo aan munaasib inkahayn aan war ku kuhadhiyo xilligii oo mutiidka laha saaro fadi war mutiidka koleyba ha kala baha doonaan war caqabada aan ogama samayn lahay gudoonka ka qasab inuusa yani dibandhaka ma jiraan laakiin erega ana keri oo biyukama dhibcaanka awaliya inuna hirshabeelle hanidayti waana hati maamul labdhabaran emailaray sama udareerka masamailaray geed socodka shirkan lana la fadaay in buuxay la ogaysiiya walaay hortiyo laku hadal iyo handreed eba saasa diblanka dhikima wal kale hata culeys horna saaramay mase saaramay geed socodka shirka ma jiraan waayahay shirku madalla wada taladowka ee guddoonada ee baarlamaanada maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya shirki afaraad waa la eri oo ka furama magaalada baydhabo xarunta gobolka bay ee ujeedooyinka lan ku hadalahay ilaa iyo hatana ma muuqadan ee si rasmina warbaahinta maan la wadaaga maan la wadaagahay ee may ku ogda arabo hatan inta badan lan ku hadalahay maadaama gudoomiyii guddiga qaaban qaabada aad ahay ti shirkaas إذا ما كنت حقيقتي ولا أعلق هذا الرأي وليوها إن إن حل وليك جلسة دوميها برلمانك إن كونفر قلبت صوماليا إن إن عبد القادر شريف شيخنا إن يك جرتي غدبنيس ولا أعلق هذا الرأي وليها تي صومالي شلتبتي إيه ميل الرأي مانيس كويس إيه بربرتي إيه ميل الرأي لما مورد أولي الدنيا ده قال لي إن دكتور بدل أنا مسكنتي ولا يلك غفولي سمركن ولا يا مسكنتي بني إن صوماليا لنكبي وأنا حقيقة أنا لنتابسي يا ولي baarlamaanka federaalka ilaraay oo uusa hogaamiya gofador jawaari yaa weli ilaraay ka dhiiriday ini uusa baarlamaanka maslama ilaraay hindise yani xogta baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan federaalkaba ini uusa meel iraay daadejiyo maamul goboleedyada geysiyo xaqiiqdii wala lagu ka hadalayn walihaayna se an wada shaqeeyanan se an mutan ka shaqeeyanan may an goboda kornan umatan may gobanan maynan gob soomu waayo lagu hadalaay wal dhibaatee oo soomaali gudaaji oo jeer majarna waana xaaladana meel nadiif iyo ka dareerta meel sadegana aan dareerta walaa iyo shirkilan koyna insha allah wali hasheego doone mase media la wadaago sida la wadaagi doone dadkii shirka fadhi iyo hogaansho soomaali muddo fara badan ashal moqonayti daban baarlamaankan wayga jare ajandayaalka kumid haya sidii xariir fayl aan suubsada lahaayeen baarlamaanada kii la etaa in danta shacabka ka jarta xaqiiqdii soomaalidu waliraa hadan waa mergio kale basfasirada kore haladadkana badan shomray iyado maynaray daldamaayna dhaladeena dadkaayan lambadoogo gorade xaqiiqdii saas ulijeedka saas ma eh maamul goboleedyada wali suubiyaana maynaray kulan yo kamidaysiina suubiyan madaxdan ka tarsarayta maadaama madaxdan ka tarsarayta dhul yoo suubsadan kulan yo yani kawada taladaaya suubiyan may andiide baarlamaanadan iniyo kulan yo kawada taladaayaan iyo suubsadaan baarlamaan kasta gudoonka baarlamaanka iyo suubsadaan siyo yani fikirada masamay dhalay go-aamada habaha andageliyaan walal walay dhibaatay ho deegaanadaas heraa magoleeda ma xaduud masamay dhalay deegaan wadaagona kawada shaqaysada fadeeno muskil noo laga fadeen ahayti erega dambe nagad oo eh hataa xasuusreena walila qiyaame kun sagaal boqol konton iyo lamadii fikir la hajeedi inimay lahay walaagasi walaagas la suubiyo oo waa la suubiyo lamada kunsuma iyo todobada la suubiya ku yaana lijara ini waqti hore laka taladiya ayaa tire sababta mid wala ku talane may la handiraan tirin inta ma hadii rafana fikir hore baan jari yahay hatta waqtigiisu suurta gal yahay lamaada kale sidii kale shirin wali ka dhiyana may la ray caasimada Soomaaliya ku dhiyan hatta beel kan saddex hadalta ku dhiy kala farax dhika shan adika sagal adika suman aan wala ku dhiyo maamulada gobol gobolada Soomaaliya ku dhiyo oo bilaahi dhinaga kale gudoomiyaha baarlamaanka puntland inta rooga ee daban dadkanka badan deegaanada koonfur galbeed weli roogana garowe iyo boos aaso oo xarumadii maamulkaasi ah dhibaatooyin shal duwanna kala kulmaayaan dadka rooga deegaanadaasi oo hakujeeda koonfur galbeed fursad anas helana gudoomiyaha oo isinkula hadlan arrintaas maadaama bulshadii meelo laka dhibaatooyin shal duwan ka qaban anshuurtunku badan iyo lakaku qaadahay eeda maatanta meel raay soomaalida wali raashe kasmigal niisko niisko niis dhowgi xaqiiqdii walaa ku fikiranay masamay raay oo matita inaan ka xilli moodan yahayan gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka is arageen xubno baarlamaanka gudoomiyaha la darari xubnooga in is aragnay waan wali in badan sana maalinta beri inuu ku hadalna dhibaatada yacni dadka oo meel reer koonfur galbeed qaban oo meel raay puntland gudaaji ka qabaan iyo daafaja ka qabaan xalina khudbadii hoobaada roobtay gudoomiyaha baarlamaanka waliyahay wen walbadanaan xamadaasan walbadanaan loo sheega waan dadkaayna ogna walkasan in laxadeyaana waeri waana wali kula hadalna fadaane hoob ilaahay dhibaatooyinka u mudana mahaaja meelka fadhiina masameynara koonfada dadka abtirsadaas iyo qabtay ku hadalaana waa delegation la suubiyo wafdi la suubiyo haayo oo godoonka baarlamaanka ka dhamaaqan doona hoob ilaahayna oo ambaxaw meynara puntland ambaxaw dhibaatooyinkii dheeftay cabashada dadkii kay gabaana yani maylaray ankuur gala doona iyo dhii doonto hoob ilaaheer waana markii iyo walayala ka dhawaaqo mase la suubiyon insha allah idaacado la wadaaga doona hoob ilaaheer weli etina baarlamaankan ka badan ee maamul goboleedyada dalka markii la fiiri boqol afartan iyo sagaal mudani etin weli ma jiraan xildhibaan inti intu ku bahi maamul goboleed kala seeday ee lankukihirin an hadalay mise dhibaato dadku ka haysatan hadalay marka maadaama isin maamul goboleedyada baarlamaan yoon isinku badatiin maysan dhiki magaalada baydhabo oo un ku hadal ugu haytan dhibaatooyinka dadkiinka haysada deegaanada kale ee ood wadaagta isin etiin
ida mahadsanta mayraray koley onigigeeka dhalna barimo roora na hatana taladiya kajarna obona badagnana baarlamaan ma badan boqodeerkataayo ilaahayna boqol iyo afartii sana kalama boqol ee bahadereera galmudug iyo ahlusuna iyo madihaliyan walila kahelayni lamaada baarlamaan iska darsada yeeba lama boqol hadereerta madaafna walina eri doontaan idisha isi sheegasaan idaacadaha hoob ilaahay nabtaninkasana xaqiiqdiina mayla raay kajarna hooba geeka seeda wayna shalay seeda wayna bari seeda dongna hoob ilaahayra marna mihil maamsinini soomaali waraasa langna korshay biimu ku dhoorow langna dhibaatada dalshay imera deegaashay daqiiha iska muku ma inkiraayo musku mukuhinda dabooladaw tabarti niindiidi kolay wadar ana adiina hata ingiriiska mukukoyna saxaafada hati wareysadaasuna waa dalshishay mukukoyna dhibaato alla dhibaatada taalona kolay isla aragaana waana katala jirna hoob ilaahayra hooba una horan gaabaniina mayla raay raaligelin kubiyaana walaay hata ku damboyna insha allah inana gobona iska dayaana hooba una deeri waayno na baarlamaanka una nabadeli doono deeri doono hoob ilaahay naftinayna sama waa hagaag dhegeystayaal wali bahayaya gudoomiyaga guddiga qaabanqaabada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed isla maraxintaasna qaabanqaabiyaay shirka madana wada taladowka gudoomiyaalka maamul goboleedyada dalka iyo guddoonka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan balaag oo qadka taleefonka si toosa inku ku warmahay usugu rogo magaalada baydhabo
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa daaynayahen haye saaxiib haye haye أنا نيهو غاريغا ما بكعي ما كو دعنيهو أرض مكانك نهضن وين دهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraaha biyaato magafu ilo waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuur oo maxay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan yaa kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn walle waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma la ilaan beegme
waagaag dhuguystayaal meelisin oo la dareetan idaacadda warsan magaalada baydhabo magaagay socdaalo walina la dareetan seetun seed dhibic lama aalada satellite iyo live streamka walina sanglena hamiin fayla dagaalo khasaare dhimasho iyo dhaawaca sababi oo andhaxaya ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab yaa wali ka dhiyay deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose dagaal bilaawaday tumunyo koogiisaah ee galabnimada galabtii yaa waliba dhexmaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaalamiyaalka shabaaba walina dagaalkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawaca ku deeray lamadii dhina meelo ka dagaalantii yeedona inta badan lamada dhinabu guul sheegdeen sidii un arrintaasi wal badan unku ogaana waliba qadka taleefonkii idaacadda warsan un unu kula xiriirnay afhayeenka ciidanka militariga dowladda soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose maxamed xuseen maxamed isugona faahfaahin hoosii walaagii ka dhiimeelasi iyo khasaaro rasmiga ee hadeeri dhinijo iyo dhanka shabaab wallahi waa idin salaamayaa anigoo ah maxamed ciise maxamed oo ah afhayeenka ciidamada olgalada gobolka shabeellaha hoose qaybtooda ku sugan lamba konton dagaaladaas waxaa nagu soo qaaday kooxda maartay jidijaadiidkii al-shabaab ahaa oo budcadiimeedka ahaa ayaa maanta weerar gaadmaha nagu soo qaaday laakiin annagana waa u diyaarsaneen ilaahay waana guul naga siiyey dab iyo halaag iyo hoog baa ku dhacay ciidamada dawladana maarta wax khasaaro hadda kasoo gaara hal yaraadana ma jiraan ilaa askari dhaawaca mooyeen waan gartay waxaad sheegtay in weerar laydinku soo qaaday weerarka halkee ka dhacay halkeesay joogteen degmada lambar konta maarata fidiislanka ciidamada dawladda ay ku lahaayeen ayaan joognay ciidamadii militariga xooga dalka soomaaliyeed laboorkii maaragtay lambar konta ayay degan yihiin bartaas anigoo joogna ayay maaragtay iyo difaacyada furunta horeyba ay kasii jiraan weerar gaasma ay nagu soo qaadeen waana ogaanay kadibna maaragtay dalbaxsho ayaan kala hortagnay gaashaankaan u daruurnay xabad xoogan ayaa ka dhacay afarta dhinac ayaan kasoo galnay aad dab iyo halaag iyo roog baa ka raacay meesha daktigoodna waa kana meeshaan wada jijiifa noloshana dad baan aga hayna waana soo bandhigayna hadduu ilahi raali ka noqdo waana ruugnay maalin cad baan ruugnay arga- argagixisadii al-shabaab ahayd waan gartay labada dhinac maxaa khasaaraha soo gaaray oo aada xaqiijin kartaa
wallahi hal askari baa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka dhaawacmay wax kaloo khasaarana soo gaaray ma lahan waa dareemi kartaa ciidamo difaac ku jira iyo kuwa weerar ah inaad kala dareemi kartid waa og tahay ciddii jabka uu badan yahay difaac ayaan ahayn weerar bay ahaayeen jabkana ilaahay baa u badiyay xaqdar ayayna ku socdeen ilaahayna guul ma siinaayo nin xaqdaran xaqdaradii ayaa jibisay ciidamada maaragtay ciidamada liwaxyaalka ah oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo horboodaya dowladda soomaaliyeed oo xalajiibka ah militariga qalabka sida ayaa u babax dhigay al-shabaab dab iyo halaag baa ka raacay ilaahay baa mahadle guushaasna ilaahay baana siiyey maantana guushi gacanta ayaan ku haynaa noloshana dad baan aga qaban waana soo bandhigayna mar walbana waxaan hadda waxaad aan ku marayna hadduu ilaahay raali ka noqdo ilaahay anaga wax baan ku talagalnay ayagana wax bay kusoo talagalnay ilaahayna wax buu ku talagalay waxaan anaga ku talagalnay ilaahay waa noo yeelay ilaahay tiisaana soconaysa waxaan mar walbo aan waxaad ku maraya al-shabaab meelaha ay ku dhuumanaysa juqda mahwahoodka inaan ma arka kasoo saarno ayagoo garbaduub ku xiran hadduu ilaahay raali ka noqdo iyo qaar sujuuda ka calaamaysan idinku waxaad sheegtay in hal askari uu idinka dhaawacmay ayaga dhankooda imisaa gaarsideen oo adigu aada aragtay
wallahi ilaa maaragtay tobanay waa kuwaan meesha yaala muuqaal iyagoona waa soo bandhigaynay qaarna noloshaan ku haynaay wax cad ayaan haynaa wax kaqarsan ma ahan xaqdarana sideedaba jab baa kule waktigoodana waa dhamaaday waa soo afjarayna dadkaan hadduu ilaahay raali ka noqdo waana afjarihiin laakiin ilaa iyo tobanay waa laysii dhaafeen dabkooda iyo dabkooda waayahay tirada saxda ah oo iminka aada xaqiijinaysaan waa imisa sideed ruux ayaan isha saaray aniga inta hadda aan xaqiijinayo laakiin dad la sii jiiday wax ay sii jiiteen ayaa jira waxaad sheegtay dad dhaawaca inaad ka qabateen waa tirada waa imisa waa maaragtay nin cabaar ay ku kor dagaalmeen oo cabaar ku kor dagaalmeen maaragtay hadeerne markaan maaragtay su-aalooyin weydiin inuu madax u ahaa amiir ayaan ahay buu dhaaye waana waana ka muuqatay inuu amiir yahay diinta ka muuqato waa yaaweysaa gacantaana ku haynaa ninkaa waana amiir dhaqdhaqaaqa shabaab weerarka iyagaa idinku soo qaaday ee idinkana fadhiisamihii lamber konton ayaad joogteen marka khasaaraha waa uu sii badnaan karaa ee dhanka dawladda maadaama weerarka laidinku soo qaaday hafayeene wararka qaar waxa ay tibaaxayaan in ciidamada laftirkooda dhimasho ay jirto maxaa noogu sheegi kartaa marka dhaawaca laga soo gudbiyo dhanka dhimashada ciidanka dawladda
ciidamada dawladda wax ka dhintay ma jiraan maaragtay ilaahay baana ka mootiyey haddee waxna ka dhintaana ma qadanayno soomaaliya u dhintay in la qariyo lagama yaabo waa ugu faanaa dhimashada waa ku faanaynaa askarigii u dhintay wadanka soomaaliya waa ku faanaynaa inaan qarino lagama yaabo wax naga dhintay ma jiraan askarigaas naga dhaawacmin wey wax dhimasho ah ma qabno wax kaloo burburona soo gaari ma lahan jib iyo jahadiidka ayuu khasaaro u sugnaaday hadda deegaanka lagu dagaalamay yaa ku sugan
yaa kale liwaxyadii xoogga dalka soomaaliya ayaa ku sugan oo hadday ku dhex maaragtay ku dhex baashaalayo ku dhex boodboodayo dadka ayaan la galno damaana dusheeda ay ahayd marka dagaalka muddo intee la-eg uu socday saacadda uu soo gaaray imisa ahayd wallahi saacadda aan kula hadlaayo maaragtay cabdaha goosgoos bay maaragtay agasii dhacayaan juqdii hooskeedanaana korkeeda ahayd ayay kasii dhacayaan haddayna sii gawaabsatay cabada muddo saddex saac ilaa iyo afar saac ayay socotay daban deegaanka aad ku dagaalanteen waxaa ku sugan dad shacab ah ee dadka shacabka ma la socotaan dhibaato soo gaartay da- dad shacab ah dadka shacabka banaanka dhabarka ay taagan yihiin oo maaragtay shishe laakiin haddii anaga noola soo jibiyo noola soo riixayo shacabka wax soo gaari kara laakiin hadda liwaxyadii ayaa ka horeeyay xooga dalka soomaaliyeed ayaa maaragtay shacab meel waxaa waaye geedaha geedaha maaragtay geedaha iyo iyo al-shabaab iyo anaga waaye bis cid kaloo maaragtay oo joogta malaha meesha dhaqdhaqaaqa shabaab waxa ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah ee dawladda oo idinka ay idinkula jiraan saacadihii lasoo dhaafayna dagaal baa idin dhexmaray idinka iyo al-shabaab waxaadna dhawaan aada waxaad ku marteen in shabaab aad ka saari kartaan ka saari doontaan gobolka shabeellaha hoose soo uma muuqato in meeshiina laydinku soo weeraro habaasanaan oo dhankiina ah.
wallahi taas dawladda soomaaliyeed ayaa ka gaabisay oo haddeer maaragtay muqdisho ku mashquulsan dhexdeeda ku mashquulsan iyo guri kor laga booyo ku mashquulsan laakiin haddeer kolley way way way ka ilbaxdo dawladda ayaan sugayna amar ayaan ku shaqaynaa ciidamo amar ku shaqeeyaan ayaan nahay xeradaasna amar ayaan ayo dhexi karnaay weerna markaan qaadayn dawladda maaragtay amarkeeda ayaan ku qaadayna anaga wax eeda amadihini wasaaradda gaashaandhiga ayaan ku sugaynaa taas
waayahay intaa marka lagu soo laga soo gudbo ee dhanka dagaalka ka dhacayna aan kasoo gudubno ee gobolka shabeellaha hoose maamul ayuu leeyahay dhawaan taliyaha ciidanka oo hadlay waxa uu sheegay ee gobolka shabeellaha hoose oo hadlay waxa uu sheegay in maamulka gobolka shabeellaha hoose hariir uu la leeyahay shabaab maamulkan waxa ay sheegeen in ciidanka laftirkooda ay xiriir la leeyihiin shabaab afhayeenkii aad tahay marka sideed u aragtaa arrimahan oo inta badan laydinku eedeynayo maamulkaas anaga maba aaminsanaba waxaan qabnaay anaga ciidama ka ciidamo ahaan maamulkaas maamul caada qaata inuu yahay maamul jirna oo ahayn kala barba shabaab ay yihiin xariir laleeyihiin ilan maamul maaragtay meesha cadaalada kama dhisna nin walbo waxa waaye dhuntiisa ay u socda iyo nin maaragtay dadka soomaaliyeed inuu lugooyo kuwaas iyagaaba al-shabaab ka daranba hadday ahayn al-shabaab ay xag kasii jiraanba maxaad ku xaqiijin kartaan waxaan waxaan kala jeednaa taas wax walbo maaragtay ka dhaca gobolka shabeellaha hoose wax ay ka qabtaan malahan shabaab meel ay weerartay qof hal xaba kaniina ee maaragtay ugeleen ma jirto cid maaragtay niyadda u dhisan ma jirto bar ay tageen ee maaragtay maxaa khasaaro ka dhacay ay dhehen malahan walaa shacab hadalaayo walaa cid walba ay mas-uula ka ahaayeen korkaba kama saarna waa habeenkii baararkooda iskaga casheen marka ummadda la laaynaayo baarantiina way ku quslaan de midaas waxaan arkayna marka inay maaragtay ku farxayaanba cadowga al-shabaab dhibaatada ummadda u geysanaya inay ku farxayaanba ee garabna ay u yihiin maamulka ma jira meeshaan waxa waaye maamul insha allah wuu u imaan doonaa dawlaha ilaala ka noqdo ugu dambeyntii ee goobtii maanta lagu dagaalamay xaaladeedu waa sidee
madriif weye amnigeedana uu sugan ciidamada xooga dalka soomaaliya kuwa deegaanka iyo amson garbadees ayaa ku sugan maasha allah amnigeeda boqol kiiba boqol weye
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarket ka ducaysane sifu welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarket ka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerama leh ha ku daldalo wali dantiyo ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haato wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarket ka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormaya agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysiin kormare barfuum baryiime ee bidhaantiyo shal duwan badinkii biflikasiyona biloo gudaantiya
waagaag dhugunsidayaal weli weliba la dareertana barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siinsaari waana siinla dareer yahay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal ah walina sanglayaha miinfayla waliba si toosa ninku dheegaaytana aalada satarleedkiyo life streamka iyo muujida dhirirja eiseetun isee dhibic lama wali sanglana jimaafayla hamiinfayla meelkasiisinga dunyaada ku roogda afar qof oo lanxiri miida la koheli goob ganacsi oo ka taalla magaalada muqdisho maamulka degmada xamar weyne ee gobolka banaadir iyo laamo amniga degmadaasi waliba baaritaano hatiyo kahayana miid kafanka jara oo laku dhaha aragi ama laka dhaha aragi ganacsi kiyaala degmada xamar weyne ee gobolka banaadir goobtun ganacsiga waliba kataale agagaarka kawaanka hilibka xamar weyna walina markibe ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo suubyana howlgallo anka dambeyntii laha ka qobadi lankii meelasi lahaa iyo shaqaale meelasi roge iyadoo saas jartiya idaacadda warsan waliba la xiriirtay xoqeeyaga degmadaas walina use sheegay antioo ka guulaysadeen intii qaar ku mida dadkaasi galantaha ka dhikeen laakiin lambaahanyi intii baaritaan dheeraad ah ku radiyo ha bandhig ka doonaan arrintaasi maruusu ku hadalaay weliba hadaljay ku mid tahay
haawo waa ku mahadsan tahay raadiyo waa ka mahad celinaya inaad ila soo xiriirtay adiguba runtii fal aan soomaaliya aada ugu badnayn laakiin laga yaabo mararka qaar inuu dhaco argagax heedare ama laba filaana ayaa degmada caawa laga adkay wax mayuusan runtii oo ma ahan hadda dhacaya laakiin kol ganacsi oo kamida ganacsiga degmada xamarweyne waxaa laga dhex helay mayd marka intaas ayuu yahay falku hadda wax dhibaataa iyo hadda wax burbureen oo weyn oo dhacay ama wax caqabadaad oo hadda dhaco mayuusan dad ma ahan laakiin mayd baa laga helay degmada xamarweyne runtii maydka annaga gudaha uma hanaan gelin ama ma sii ogaa karno sababtoo ah mar haddii mail la arko ama uu exabitigaasoo kale uu dhaco waxaa lagama maarmaana in xaqiiqo la raadiyo baaritaan loo diro ma arkan marka nama suurtagelayda inaan ama karfanta ay gudaha inaan sii galno sababtoo ah waxaan u dirnay baaritaan ayaan u dirnay ciidamada c i d-da ee shabeelka kule ayaa aan ku wareejinay marka baaritaana u dirnay si looga soo fala bixiyo ama la ogaado waktigiisa iyo markii hore qofkii ayaa dib u habeyn rabay inuu ku sameeyo goobtiisa ganacsiga dabadeedna markii farxadda kusoo shumitada la jebiyey ee la rabo in wax laga bedelo ayaa dadkii shaqaalaha ahaa ee murmaalka ay ka shaqeynaya ayaa arkeen meydkan sidaasay nagu soo wargelayeen marka meeshaas uu weynkaas ka jiro iyo arrintaas runtii waraysi badanu nama dhex marin sababtoo ah dee dadka lagu tuhmayayba ka mid yihiin shilkan ama laga heli kara arrinteeda dadkaasu laamaha nabadgelyada ayaa hadda gacanta ku haya marka annagu marka faahfaahin hadda intaa ka badan inaan ka bixina ma doonayno sababtoo ah waa kiis hadda weli aan aan dhamaystirnayn oo aan la dhamaystirin laakiin kali waxaan sheegayni karnaa inuu meydkaas ma jiro dadkii aan ku tuhmaynay in falkaas ama lug kuleeyihiin ama xunka ay ka hayaanna way xirayn oo waa la hayaa afar koox ayaa ah dadkii ka shaqaynayay iyo iyo qofkii goobta ganacsiga mas-uulka ka ahaa iyo qofkii qolka iska lahaa kaas waliba hayay xoqeeyada degmada hamar weyne ee gobolka banaadir oo si toosan la hadlaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
shirkadda ganacsiga guud ee hasco idris salaamu calaykum calaykum salaam saxiib howdaaw aniina faylaahi raabtun way bakiinka kooyha mara faafaday tumunko guriya lama doorku weelfaday riid qalab dhismiha mara kuweydiya bawaan saamaada may qalab dhisma baydhowba dhoobidina may hamar bay koo jarama may baydhowhaano yoo faa'idi weydiyaan le anama injeeda shirkadda ganacsiga guud ee haasko ye hafiis iyo aragdeeda yeeseeda fadee hamar wah adigo warakii haaye haaskala adi sheegas baydhowba hadegti ani arigi adigo ani arigi kijey itus nake habba masaajid arabta hortiisu alo war fududa sheegas
aha waa tu akrib anta mayk yaa Wah, shirkadda ganacsiga guud ee haasko maay eme hadegdi Waa, eme hadegdi.
usmay markaba baydhowa fadheeda imbolahan baaruray likasheeni waa isjiiday waa
faahfaahin dheeraad ee waliba ha ku baahayta nabadong hamiinkii owraad haayilaka dili degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose degmada wallaweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waliba hamiinkii owraad haayilaka dilay nabadoon aan haayi degmadaasi kaasi oo laka magacaabo jari macalin maxamed cabdi macalin jeele kooho huwaysan yo waliba nabadoonka gurijeeyo oon ka dhexgalan isla maraxantaasna hamiinkii dhatiisa sida la xaqiijiyahaya dadka deegaanka gaar ahaan derisjay oo marxuumka la dili deris lahay sheegeen anti hamiinkii dhatiisa gurijay lahangalay meedhana laka dili gudoomiyaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose nuur axmed roobleh nuur baadew yo waliba la xiriirtay idaacadda warsan si arrintaasi waldheeraad een ku ogaata walin uuse sheegay intii dilkaasi jara laakiin un ku dambooyna dhaqdhaqaaqa shabaab iyo ku dambooyan ciidanka danaba oo si gaara inta u barano waana ka tirsan dowladda soomaaliya yeedana lankasaana sababtan dili gudoomiyaga saas oo kale waliba uuse ku hadlay arrinta degmada afgooye iyo degmadiisa andhaxayta waddada taasi oo dhibaatooyin laka jaysow sheegayna inti degmada afgooy lislaleeyey laakiin wallaweynnan isla lahayn hataba hadalkaasi wali ka sheeni waraysi iyo la weeldhani sidan iyo andhi walaahi guri waa ka dhaxay oo nin nabadoon lahaa xalay kulli waktigiisaa dhammaaday meesha lagu dilay gurigiisa oo joogo waan gartay yaa dilay
waa ciidamada danab waay wala joogi ciidamada joogaa jire kulli asbaalaha ay u direenna cadaynteeda weli ka dhaxayno waana la suudiin doonaa kulli waxa waaye wax walbana sharci ay ku dhamaanayeen wax hadda dhib oo ka taagana ma jiraan ma ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab baa dilay mise dhaqdhaqaaqa al-shabaabaa dilkaasi ka dambeeyey maya mana al-shabaab maxsuul
waayahay marka ciidanka danab maxay kasoo dooneen degmada wallaweyn
maya dinka in la inkiraa daran dinka waa dhacaa laakiin sababta u direen iyo wixii loo direen la xadeeyo unbaa muhiima maxay idinku sheegeen marka aad weydiiseen maxay idin sheegeen sababta ay ku dileen
inuu shabaab ahaay ay sheegeen ninkaas shabaab ahaana u dileen idinka nabadoonka maxaad ku taqiineen waxaan ku dhaqaanay inuu nabadoon beeleed yahay aan ku dhaqaanay saasaan dhaqaanay magaalada miyuu joogi jiray ama meelo kale ama tuulooyinku ku yimid
ma ma waa magaalada joogi jiri deegaankana waa yahay magaaladana joogi jiri nin shabaab halabeen ku bariyay ma aha hawada gurihii kuma beri marka
maamulkii degmada walaweyntihiin ee dadka idinka mas-uulka ah, ciidanka danaf intaysan dilin nabadooda ka hor ma idinla soo hadleen
may anaga ma walala hadlo gablakaas waxa waaye waa yimaadaan dad ay qabsadaan waa yimaadaan waxay rabaan ismaa waana maada ma arrinta arrintaas oo waa arrin iyaga jeebkooda lagumana taxdiriyaan taasi ila taxdirin kuma haysano waa gartay marka maadaama dhacdu dhacdadan ay dhacday oo idinkana mas-uul aad ka tihiin maxaad ka yeeli doontaan ma sharciga ku dhabaanaya dhib ma laha sharciga ku dhabaanaya ninka waxay ku dileen ii ku ili dileen waa cadaysteen laakiin waxay ku dileen rabnaa oo iri maxaan ku irahdaa iskeed oo ciidan lagu kala bixi doonaa milaayda ciidan oo degmada u tababaran oo ammaanka degmadaasi ilaaliso ma joogo degmada in ciidanka danab imaadaan oo nabadoon ay ku dheh dilaan soo taa ma keeni karto habaabsanaan oo dhanka ammaanka aad samaynaysaan may magaalada ammaan waa tahay wa- washington wadada lagu laaya meel walba adduunka dawladaha ugu waaweyn aa dad lagu dilaa dad waa la dilaa laakiin hadda ammaan waay wax dhibaatoo kale oo oo taagana ma jiraan ehel uu ka soo jeeday nabadoonkii eheladii nabadoonka ma idin yimaadeen oo ma idinla wadaageen arrinta dilka maxaadse ugu jawaabteen qorshe noocee samayn doonta arrintaas waa nagu yimaadeen haddeedna waa loo fadhiyaa hadda aan ku hadlayo nafteeda odayaasha hor fadhiyaa arrintaas dawladda laga rabaa dawladda dhexe oo wasaaradda gaashaandhiga gaar ahaan iyagaa jawaab laga rabaa inay ka bixiyaan arrintaas waan gartay ee degmada aada guddoomiyaha ka tahay waxaa la sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyey beelaha isku qaqabsanayeen ee marka laga soo gudbo dhamaan dhanka ammaankana waa sidee wax been loo isqabsada walweyn kama jirto maaha wax hadda ka baxday imaan doona ma jiraan wax been loo isqabsada male maamulana ka jira wax oo hadda beel ay isu qabsataan bogow dhin waayahay ee dhan- maroo tuugo tuugo wadada gasiiyo waxaas waa gasiy laakiin wax kaloo isqabsada mooyaan waayahay ee dhanka ammaanka faahfaahin naga sii
ammaanka dhiga dalka soomaaliya meelaha ugu fiican waayaa la dhihi karaa hadda koonfurta soomaaliya ulweyn ee sida aad la socoto degmada afgooye oo ood wadaagta aad tihiin ama deriska aad tihiin marka laga soo tagayo ee inta badan wadooyinka waxaa la sheegaa in jidgooyooyin la dhigtay ee maxaa qorshaa idinkaga aadan ka macmuul ahaan ee degmada walaweyn haddii aad tihiin
afgooy lama kala laha laakiin walweyn waa la kala leh waan lamana mid ah afgooy mana lamid ahaan boosin
waan gartay maxaad ula jeedaa nin kasta xamara la imaanaa jeerada meel baa laga imaanaa ninkii la rabaa lagu dhexdira ninkii la rabaa lagu dhexdhaxaa suaala meel laga dhigna afgooy halkeeda caadi maaha laakiin annaga waxa waaye af oo quraab ciidana military oo wadanka imaanka oo military-ka oo la baraysan oo orin saas abtirle waxaan ahayn annaga nama soo gaari karaa waayahay ee marka wadada waxaa la sheegay in jidgooyooyin ay yaalaan inta la gaarin degmada afgooye taa jawaab noocay ka bixinaysaan nimankiiba oo hoyka ku jiraa jira oo magafayaal la yidhaaho sooxa beelahoodana ku dhex buntaa jira iyagana waxa waaye eh, sharciga adagaa noo kala yeela loomana noqon doono haddii la idhaa wax dhibaato oo hadda ay soo kordhin karaanna mala maxaa idinka qorshaysan marka kuwa aad sheegtay ee wadooyinka ee ku dhuumaalaysanaya oo magafiyaasha ah odayaashooda iyo heladooda dhanaan warqad ka sheegan meeshii lagu arkaan ku diri karno haddii dib dambe ay usoo laabtaan ma jiraan waxa aad gacanta kusoo dhigteen muddada aad howlgallada samaynayseen haa waa jiraan qaaraan soo qabanay militariga ku wajin waa la gudbiyey dhaxanka dalkiray jiraan qoorka socdaiga wallaahi soomaaliya ilaahay xal ha u keeno maamulkeeda iyo wanaagana ee tawfiiqda allah waafajiyo ummadana qabiil ha laga dhahaa soomaalinimo ha loo jeesto mid kastana amniga ha ka shaqeeya amniga wa nolosha koowaad waa amniga waay haddii amni la waayana nolol waa la waay marka intii qabiil iyo quran iyo bakti laga daba wareegi lahaa iyo urur iyo koox iyo waxaas qarannimada midnimada intaasa lagu dadaala nabadan ha laga shaqeeya saasaan diila dhugaysadayaal qiimooyooga darinta le kaas waliba hay nuur axmed roobleh nuur baadiyow guddoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
mas'alo wal isweydiiye kolmar idi taariikhu muwafaq medical centerna isbitaalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaada likda daahiyey madi madi mas'alooda hooba deerta shilaaya mayhuren caafimaadna muwafaq medical center masqantaa hoo kahayti dhakhaatiir masqan leh mawlaagay aqoonka shabi meelkala adoo inimbana muwafaq medical center iyo imado hayla fiiri maxdayaas xaqiiqu ah mar hori la ogaadi meeldhaantu way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiine casriga eh maryuumaadnanka doorsadaana meeliyo tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaas walba ku mid ahaa ultrason lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laadar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaada
dhegaystayaal waliba hasdadeernaya qaybowga inka dambeeyey barnaamijka kulanka warsana magacagay socdaalu idaacadda warsan waliba hawada siinkulana hamiin fayla meel kastiisin adduunyada kuroogdan waliba noola dareertana aalada satellite iyo live streamka sidaas oo kale waliba noola dareertana seetuise dhibic lama walina san lahajima fayla hamiin fayla magacagayna socdaal maamulka hirshabeelle oo ka dhawaaqi dagaal ku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab hadalkan waliba sheegay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare kaasi oo sheegay anti howlgal lakala dagaalamo dagaalamyaalka shabaab laka qaado doona deegaano hoos kooyow maamulkiis maamuljay isla maraxantaasna lagu sifeeyo doono siduus hadalkan dhiki waliba sheegay inti lagu maarmaanyo eta anti weerar laka qaada dagaalamyaalka al-shabaab isla maraxantaasna deegaanadiis oo dhan lagu saaro siduus hadaljayn dhiki maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo arrintaasi ku hadalay weliba hadalje ku mid tahay waxaa bilaaban doona madhow howlgallo ay iska kaashi doonaan ciidamada qalabka sida amisom ciidamada degaanka iyo ciidamada hirshabeelle kaasoo ujeeddadiisu ay tahay in dagaal aan kalhar lahayn lagu qaado nabaddiidka laga furo jidadka xidhan mudanayaal dhanka siyaasadda waad ogsoontihiin wakhtiga layn doortay wuxuu ku soo aaday xaalad siyaasadeed oo cakiran oo ay isaga soo horjeedaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taasoo sababteeda ugu weyn ay ahayd khilaafka siyaasadeed ee dowladda iyo gobollada ku soo kala dhex galay arrimaha khaliijka sida aad la socotaan arrimahaas badankooda waa la soo dhammaystiray waxaana uu suurto gashay hirshabeelle inay qayb weyn ka qaadato xallinta khilaafaadkaas ayadoo la isla gartay in wadahadal iyo wadatashi lagu dhammeeyo
waraashaan saamiindino isigo
een moorikadaayi qosobalinguuriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow isku halma eh saxaab company sbert bartis caalamiyaha bulshooy ogaala onlanki haaye elbiyewa oroore abaarlanki galona meel aarin ee aan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan orooray ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateena
waagaag dhegaystayaal qodobkii indambooyi barnaamijka kulanka warsan yahsadeerni maamulka jubbaland oo dowladda federaalka ku dalbadaya antii laha fargeli xayiisado ka teegan degmada beled haawe ee gobolka gedo maamulka jubbaland waliba ku hadalay xayiisado ka teegan magaalada beled haawe ee gobolka gedo kureeda markii derbiga kenya iyo ka dhisahayta xuduuda labada dal iyo gudohangilidii qeybo ku mid eh degmadaasi isla maraxantaasna shacabkiioo ku biidiidan arantun iyo waliba ku dhirfiday bulshada ka nool degmada beled haawe ee gobolka gedo walina maalmoogi laha dhaaf iyo dhigaayana banaanbaxa iyo ka diidinyin intii derbigaasi laha geli degmada beled haawe ee gobolka gedo wasiirka wasaaradda amniga ah jubbaland cabdirashiid janan oo deeri degmada belet hawo iyo waliba kulun la qaaday maamulka degmada iyo qaybo shal duwan ee bulshada walin aan sheegay anti arantun aan dhihi doogna isla mar ahaantaasna iyo baaqan diraayaan dowladda federaalka sidii hanfargeli lahaayeen arrintaasi waxaan rabnaa inaan argagixisada la siinin jaanis waxaan rabnaa midka foodaystaha iyo nabadiidka inaan jaanis la siinin wixii dowladda kenya oo dariskii saaxiibada aan nahay nagala jiro waxaan hubaa in ay jirto dowlad agas ka jirto oo madaxweyne dowlad dhexa iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo dowlad goboleed iyo madaxweyne dowlad goboleed iyo xildhibaano iyo wasiiro wiilashoodii ah marnana aan ogolayn in lagu xadgudbo oon hubo in axad dalka soomaaliyeed uu leeyahay inay dowlad kala qaadato aanan ogolayn iyo iyo nidaam dawli ah dalka inuu ka jiro Eh, inaysan ahayn xilliga hadda waxyaalahan ay bilaabanayaan ama dhaca- dhacayaan xilliga burburka iyo shalinka iyo dowlad la-aanta garku ahay ee tahay xilli dowlad leh wax marka aad gar ku helaysid adiga gardaha ha ku raadinin Eh, xasrad kale iyo shaydaan wax uu raadinayana ha usii kaalmaynin Eh, intaasoo shacabka iga leenahay biidnillahi tacaala kuna kalsoonaada dowladdeena biidnillahi tacaala soomaaliyeed waxaana balan qaadaynaa ma ogolin mana ogolaan doono taaka dhulkayaga inaan dal kale amaahino ama aafkayna ma aqbalayno mana rabno dal aan derisna inaan ku xadgudubno wax kastana si wada hadal iyo walaalnimo iyo saaxiibtinimo laha looga gudbaya waxaan nahay hadda gobol ahaan dal xaduud ku yaallo ilaahay uu nasiib ooga dhigay dowlado kale oo etoobiya iyo kenya inay xaduudo la yeeshaan
waa hagaag dhugunsadayaal qiimo iyo qadarinta leh meel kasiisin roogdan waliba sanglena hamiin fayla wali la dareertana barnaamijkii kulunka warsan oo uu ka siin saari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal ah dhugunsadayaalka meel kasiisin roogdan waliba sanglena eedan ka mahadsantiin dhugunsadowka barnaamijkaana kulunka warsan barnaamijkii oo uu ka siin saari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal aan taninkeygii tan intii barnaamijkan barnaamijkay dambe una reedunku kulmaana saaxiibada kulanka warsan oo iska duuban oo siinku ku tabaayaan sidiyo hamiin fayla idii barnaamijkaanan dhugunsan waliba reedniinku hel korana barta internetka un kalena warsan radio com